aniga waxaa la yidhaha maxamed cabdi waxaan ka imaaday makaroor chairmanka makaroor aan nahay cuntada kauntiga waa helnay ee waa in- waan qaadan haynaa alxamdulilah kauntiga allah barakeeye ee wakhti kastaba uu raashin markii la keeno kauntiga la keeno raashinka kauntiga ma waayna waa helnaa markaan kauntiga waxaan u sheegaynaa allah barakeeya ee waxaan ka filinaynaa khayr badan mar kastana waa u qaybaynaa in raashinka kauntiga aan helayna wixii kauntiga soo galaba waan helnaa marka waxaan sheegaynaa kauntiga raashinka inaan helnay dadweynahana aad dadka naafadahayna aan ku wada dhannahay wax naafo naga maqan aa jirin markaan waa u mahad celinaynaa allah dhaqaaleeya kauntigeen dowladeen allah barakeeya ee waa guul weyn kauntiga wixii raashinkaay waa noola keenay wixii naafahayna waa wada joognaa waayna ku mahadsan yihiin ilaahay ha barakeeyaan leenahay kauntiga insha allahu tacaala waana soo ducaynaynaa maanta intaan imaanay ee, iftaar program ayaa naloo keenay ee, maalin uu tagabana noo- noo loonjgareeyey raashinkaasi si fiican baa naloo siiyey waan qaadanay ee, departmentgaygi way ka faa'iidaysteen ugaali iyo waxaan helnay saliid iyo timir iyo guuji baan qaadanay wayna soo gaartay countigu way mahadsan tahay weliba intaan ramadaanka dhammaanay haddana inay nagu soo dartaan inay nagu soo dartaan aan- aan- aan mataqaana codsanaynaa mataqaana koobtigeennii aad bay noo saacidaysay way mahadsan tahay ee, masaakiinta sidaan waa loo gargaaro ee, waxaa kalena ha loogu- ha naloogu soo daro insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudan ayaa lii marweyn faadimi yuusuf aa layidhaha magacayga waxaana afyeenka naafada magaalada wajeer Eh, maanta waxaan joognaa meeshaan ward admin waagberi waxaana laga qaybinayaa cunto iskugu jirta boosho eh, timir saliid iyo uji booshadu waa boqol beel boqol jubox timirta waxaa waaye soddon ko- konton uujiga waa afartan wixii ku diyaa markaan insha allah hadda naafada loo qaybinhayaa waa dareemi karaa horta ilaah baa mahad iskale alxamdulilah maantana haleeshiiyey waxaa dhici kartaa inaad maanta hadda qof qaato cawada ku afuri kardi oo taariikhdiisa intaas ku ekeed ilaa ilaa wax wax ku darsa waxay ugu darsamaan ilaa nooga dhigo aamiin midda kale waxaa waaye waad mahadsan yahay gabanaga soo xasuusta dadka naafada bulshada ah dadka bulshada oo naafo ku dhex nool naafada bulshada ku dhex nool khaasatan dadka naafada markay yihiin waa iska tabaraysan yihiin dadka ugu liita ayay ku jiraan Ee, hadda cunada la siin waad mahadsantahay gabana laakiin waxaan codsanaynaa nagta nooga soo dar fadlan dadku way baahan yihiin Ee, xilli soonaa la joogaa waxaa dhici kartaa inay dadka ta afur karsanin oo iska sooman yihiin ayaa dhici karta marka waad mahadsantahay taas ma ahan inaan shabka qaraacanayn laakiin waxaa waaye codsi ah inaad nooga soo darso fartaan